kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magaciygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qadan doonno ayaa waxaa ka mid ah boqolaal qoys oo ka barakacay colaadda degmada luuq oo dhibaato ku haysato degmada doolow oo isla ka tirsan gobolka gedo dadkii ku guryo beelay daadadkii roobka ee ku dhuftay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo guryo loo dhisay iyo koox dhallinyaro ah oo wacyigelin la xiriirta isbeddelka cimilada ka sameeyey magaalada muqdisho haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal boqolaal qoys ayaa ka barakacay colaadda degmada luuq ee gobolka gedo waxaana colaadaas ee u dhexaysay laba maleeshiya beeleed oo halkaas dega waxaana dadkii boqolaalka qoys ahaa ee ka barakacay luuq hadda ay dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah oo hoyla-aan uga horayso iyo biila-aan ay ku haystaa degmada doolow ee gobolka gedo wariyaha soome ee gobolkaasi axmed cumar saalixi ayaa warbixintan soo diray in ka badan ilaa boqol iyo fartan iyo shan qoys oo ka mid ah qoysas danyar ah ee ay saameeyeen dagaaladii ugu dambeeyey saddexdii maalin ee lasoo dhaafay kanadhac degmada luuq ee gobolka gedo ayaa gaaray xeryo barakacayaalla ee ku yaala duleedka degmada doolow ee gobolka gedo sababaha ay ugu soo barakaceen qoysaskan guryahooda ayaa waxa ay sheegeen inay u adkaysan waayeen dagaallo ka dhacay degmadaasi oo dhex maray laba beelood ee wadadega deegaanka in noloshooda ay saameyn ku yeelatay maadaama weli ay taagan tahay xiisadii colaadeed ee ka dhalatay dagaaladaasi qoysaskan soo gaaray degmada doolow ayaa isugu jira haween carruur iyo dad kaloo da ah waxayna degeen xerada barakaxa ee ladan dhibaatooyinka ugu daran ee ay qabaan ayaa waxaa ugu weyn cunola'aan hoyla'aan iyo biyoyari haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskaasi oo ka warbixinaya xaaladda nololeed ee ay iminka ku sugan yihiin
dhibaato hadda meeshaana keensatay maxaa usoo barakacday marka luuq sabab waxaa sababa col colna la tukan colaa ku jira colaa ku jira haa dagaala jira dagaalna jira haa markaad wax nolol ma heshaa wax nolol maya saasaan u maadiyaa maya xalin waana soo dheelminay xali iyo shaalay iyo soo dheelminaysa socdo waa kan alatay wiil mafuuro
wax marka gargaar meeshaan ka helay maya maya koobaan bannaanayba maya ya yartoo kale ani basaan helnay madaxan ku soo gooyey
hadda wax guri ama heshay maya koobaan bannaanay aan ku dhahay ka degan tahay hadda meeshaan aan ku soo dagay
hadda xalay ma inta sax haa xal meeshaan saxdo halkan weli ma koobin
dhaxanta iyo waxaas dhaxanta iyo qabowgii meeshaan bartaan saxdo weli ma gaari gaaro ma kicin xali gabaraan meelahan fadhinayo olaxan loo keentay inkoo meeshaan fadhina oo dhibaatada in mafiirin waysay bowdkaa nooga soo taagto oon dhahda intaan ku noolaada waxaa ka mid ah waxaan waxay dhibaato waabay haysataa soomaa ninkii xali iyo shaqli isoo guuraayo meeshaan xali barye dhibaato waabay haysataa soomaya dhibaatada kale waxay lucunay ah ma haysan guri ma haysan ka dambe inaan guri noola yeela dhibaatadan ilaahay aa naga bixin kara adiga wax loo gargaar noola sameeyaan rabnaa haa gargaarada maxaa ka mid ah gargaarada waxaan ku noolaan waxaan allahay la guri oo nolol dhiso wax walba wixii nala sii wax didaynaba ma dadka nolosheeda waa hoosaysaa aad iyo aad dadka weliba curyahay miinay u badan yihiin anaaba ka mid oo lug caagan ku socdaa kan baa ka mid eh waa yeelkanaa ka mid eh waxaa ugu daran meesha curyaamiinta iyo waxay ugu daran dadka reerka ugu daran meesha oo noloshooda aad u hoosaysa waxaan sinaynaa nolol baan codsanaynaa iyo debidijin baan codsanaynaa waa sida walaal waa intaas waxaa ka mid eh macnaha horta wax la cuno hooyaa ka mid oo teendhooyin in dadka la siiyaan u baahanna hooyaa ka mid oo dadka teendhooyin in la siiyaan u baahanna weelkii wax lagu karsilaya inna la siiyaan u baahanna jeerikaamiday biyaha inna la siiyaan u baahanna waxaa kaloo dib caafimaad baan u baahanna sabab waxaa jira ilmo yaroo caafimaad u baahan baa jira waa hadda weli alxamdulilaahi nolol ilaahay noogama calfin marka xaaladayda sidaas ayay ahayd socdaalkaygana waa intaa baridayda ilaahay naftu waa nagu bariysay laakiin qada iyo quraac midna ma cunin maka hadda nolol baan codsan lahaa caafimaad alla baa hayo laakiin waxaan ku noolaana ayaan codsan lahaa marka dee nolol waataan la soo cararay iyo cabsi iyo waan la soo cararnay soo ma de waxaan ku noolaana ayaan codsan lahaa waxaan ku saaxda ma wato waxaan biyo ku dhaansada ma wato waxaan hugsada ma wato marka ilmihiin saanama gacanta u wada waa kuwaan boodka ku dheelaayo ila socdaba qaaraa ila socdo qaarna meeshaan hadda baranay jiraan marka walaala sidaad wuu xaalkayga madaxa dadka barakacayaasha ee degmada doolow nuur siraad cabdi oo kormeeray xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaskan ka soo barakacay degmada luuq ayaa sheegay qoysaska inay u baahan yihiin in si degdega loogu soo gurmado bismillahi raxmaan raxiim waxaan joogaa saakay waxaan ka soo dhaa hadlaa ladan oo dad ka soo qaxay deegaanka hadda luuq oo kale oo dagaaladii ka soo cararay oo barakacyaal horna cusub baan soo gaaray awalna dee barakacyaal hore way joogeen oo dad kale oo martigelino fara badan baa jiray caafimaadka dee ladan meel golo caafimaad rug caafimaad kama jirin biyaha oonka oo kale waa aad bay u dhibaatsayen dadkan waa dad oo barakac hadda nagu soo kordhay hor leh waa caafimaad rug caafimaad kama jirto biyahana ka jirin maca daalika baadkii waa la mid ummado badanoo hadda waxaan soo gaaray sida hadda karitooyinkan raran oo kale iyo dad baabuur yuudiyaalay keeneen baa nala jooga oo ka soo barakacay dagaaladii luuq hadda ka dhaco kale ilahi subxana wa taala dagaaladana ku jaalnaynay
sidoo kale hibe xasan xaashi oo ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada doolow ayaa codsi baaqa u jeedisay dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo hay-adaha saanfalka inay si deg deg ah loogu gurmado dadka ka barakacay luuq ee ku tabaalaysan deegaanka
dadkan biyo la-aan xataa way ka sheeganayaan biyihii xataa gabaabsay ka yihiin meeshaan oo maaragtay faylkii ay saaka u istaagtay hooyada maaragtay umusha ah caagadii ay saaka la soo istaagtay meeshaan waxay la taagnaanaysaa intaasoo saacadood ay la taagnaanaysaa ayadoo maaragtay aan taagnaan karin marka ilaahay bay u qabaan kulley waxay cunaan oo wixii ilaahay ugu talagalay ilaahay baa ugu keenaya meeshaan oo maaragtay hadda aniga baaqa in raashin ciddii u haysana way siin kartaa laakiin arrintii aad ii danqisay waxay tahay hooyo baa laga qaaday meeshaan markay marayso intaysan gaarin isbitaalkii gudaha doolow intaysan gaarin bay nafti ka dhacday oo maaragtay ugu baxa ugu dhimatay dhiigbax ay ugu dhimatay marka baaqa aan diraayo waxaa waaye inay hesho meeshaan rug caafimaad oo afar labaatanka saac si caadi a u shaqaynayso cid kastoo u awoodo iyo maaragta hay-adda u n oo u awoodo iyo tii inja oo u awoodo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu keenaan hooyooyinkan oo arrintaas ayada ah ee sida ugu dhaqsiyaha badan loogu axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga soma baardheere mahadsanid axmed markaana baydhabo dadkii ku guryo beelay daadadkii roobka ee ku dhuftay magaalada baydhabo ayaa guryo loo dhisay hay-ado kala duwan iyo ganacsato ayaa dadkaasi si iskood ah isku xilqaamay guryo uga dhisay magaalada baydhabo maadaama guryahoodii roobkii halkaas ka da-ay iyo sidoo kale daadadkii ka dhashaba ee markaasi uga burbureen waxaana ay ka dambeysay kadib markii barnaamijka wadaagga sooma uu bulshada soomaaliyeed la wadaagay warbixin ku saabsan daadadka roobka iyo dhibaatada ka dhalatay siciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warbixintan soo diray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo bilog horumarta gelidi daadadkii anka badanay ee hamara magaalada waana jeysada dhibaatooyin nafeed iyo tuhantyadeed iyo hadda bulshada magaalada anmuuqda haanuha ku kabadahaya dhibaatooyinkaasi inku badan kun qoys oo neska jara barkacyaal dad liidada iyo haano kale oo magaalada deganaay ya ku mid ah dadka dhibaatada deerti maxamed aadan waybawse ku mid ee dadka saamaynta kuweeradii daadadka hamari magaalada baydhaba waybawse korfuulkahay darasyey waybawse dadka noolya gurolandhasi kudib saamayntii daadadka iyo kuweeradan magaalada maxamed oo aan warmi soma wayba us eray ku dhowaad shan bilood wayba aana la noolayay dadka daraskay ah wayba ayn suurtagal waaytay inaan ishreeday meel dega maadaama aanan isku bigi korna kirada guriga wayba kumadahay dadkii daadadkii sanadkii magaalada hamaare sanadkii laa dhaafay saameyn kuweeldhadii guriyaasho burburay raashinsho qaaday welwelba dhibaato welbanjeesad iyo kumadahay laakiinse hadda alxamdulilah guryaalkii wayniin dhasi dad walaale eeniin dhiseen gurmad eh oo walankuma hadnagaanayadsaameyntwaybuaha gurigii unahoyg una degnaay dhambiyoogi qaadeen ma al raashinkii raashin horta isku dhaaf gurigii dhamba burburay oona meelileh ka noolayni dad kale leyn oo qaraabo leyn korsaarka nagani marka rafaadkaas owlaadi horta walbarashooyinka baha jareen walbarashadii ku hereen raashinkiisa naftis biyooya qaadi diin yaalay marka ada saameyntaasana weelidan oo dhibaatadaasa intii oo walaasay lagu dhasaayna dhibaatadaasa ka jeerna oo weliba roobka ku hiraay ilaa ada shan bilood oo kale korsaalka hayni intii roobabkii ku hiraay dadka garaawada oo gurmudka hay wala kuuseen gurigaasii la dhasaay antaasba garaawaley ee dadirisale ka kornoolayni idadley korsaarka hayni idada barhadii baryaanay meela ka rafaasnaayni hadda alxamdulilah idaanoni dhasay sidii horeha ninkanagati walnoo halaabsan wale keliya ma ka kooban saamaynta daadadkii onjaysten hantida balse way ballo waayay hooyo dilana dad iyo duunyo oo raadsho weli muuqda faadama maxamed waa hooyo haysata todoba onog faadama ku duwanta dadka ku guryi baali daadadka iyo wayba kuwaytay ciyaalsha awsho oo geedka wayba koryahayte ciyaal aqooneh oo awsho ka dhamadii daadadkii magaalada hamari faadama oon waranti soma wayba yeertay hadda mii hayta baahi guri balse wayba dareemahaye dhimashada ka koyte ciyaalkay awsho biyohogdaashay biigaadii haayan dhibaataday dhabkaaso walayd owna isin ogdinanka biyo gudaatay ku qaadan ogon laka dhaafi kaamka baalisa boqol haaydi saasa ka dhamadi biiba foolanin gali daadana gali jeesha saasa haaladan haaydi kaamkana kaam uriri dheraysiin ay dareemay lan fool untoosno dhibaatosno awshay bahay wareersno ina saasa dareegnay reeshe lan shay baahi dhamadi isinba maysan sheega wal gornyaha gurdaayima wal kale iska noolay milaay wal gornyaha baqaado boqol kofadiisa gaasyo kiilo kiiloysadaani nololisiyo hayti nololkada ma qabno geeridantiisu fay isbedel wal orantada inkali male dhabkaas dhabkiisoo ku tabi ihayde anti odoga dhamade aniiba lama bilood ega midow ii figar bol oo galay lankahaw onogsi lankarsaa iskulaaf biimidow la onogsi gadaawn hadamaayan dhabkaasa ani bihaaya talaha kaya dowlaha fadheedi jirada maygu kooytay walaho oo nagadiha oo dhey si anan iifidmadiisu dhamade yaraymahoonku kooyi lambulood bugarpole galaya jiifide maya maya an shaqilan qowdaw iigee koobana dhaqaaga oo ku jiifida dhimo ku sharsiime wal ma shaqaysadaa us erinyore isku dhaafa dhimo wal ka shaqaysadaa qaaday male anugana tole in qaada in shaqeew ma qabo laade yar yarin aasho yar yar yayin ku dhumaday tabartaasa yahay wal shaqeew ma qabo daadadka mari magaalada way bayo haayana haanu awood ahaan heersho eedan sareeya bulshada magaalada yaka tilmaantay daadadkaas in yo haayan haneenka badanay ee kooya magaalada ebed cabdi cali wayba hamarnay marxalad eedan ku duwun tangeeg una ka jarna wayba neen haytay maalin una meelmarna wayni maadaama magaalada biyihii ku tanbadadan balse geegka waybaa ku gudubnay dhibkiyo ninjaysden wayba dareemahayne isbeddel nololaan wal ku bedeli anoo cabdi cali e weliba haynay dadkii oo fatahaadoogi biyoogii ka gurubaali oo hatana ka noolay dadka muslimiinta ee riiwanka ee walaalnyojo ee idoojo ka noolay dul saarka haay kor saaranay dhibaato iska gabni waayo magaaladan lan walba arga hayta usiiba dhibaataysanyi eedi eeda dhabiyoona ninka gaben eedi eeda waan hanin deersiyeng meel alxamdulilah hatana waliba anka mahadyaane maamulka gurmudka koonfur galbeed anti walaalyo e oo mas-uuliyiinta koonfur galbeed an wada weynin yaanka mahadnagaan intii una degno idooga noon la niin dhisa farxad i reenreen uni iyaalkanoob idaan oo hatana dhisan ka noolna wallaahi bilaa ugu yaraan ilaa adaada shanta bilood buta geliyaayan afar bilood i bar amalu iyo deriska korsafuulka hayni daadadka eedi eed saameyn hoogdeeni weeladen weliba dhimasho jar dhaawaca jari wal oo inas dareerow la erow ma jarna saciid maxamed nuur soma baydhabo markaana koox dhallinyaro ah ayaa wacyigelin la xiriirtay isbeddelka cimilada ka sameeyey magaalada muqdisho isbeddelka cimilada ayaa marar qaarkood waxaa ka dhasho cudurro iyo arrimo kale si markaasi dadka ku nool magaalada muqdisho iyo deegaanada hoostaga ay ula socdaan isbeddelka cimilada iyo waxyaabaha ka dhasho iyo sida looga hortegi karo ayaa loo sameeyey wacyigelin arrintaas la xiriirta shukri caabi oo magaalada muqdisho ku sugan ayaa warbixintan ka diyaarisay koox dhallinyaro ah oo ka kooban soddon ruux oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo dhigta cimilada deegaanka ayaa magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka bilaabay wacyigelin la xiriira saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay deegaanka maxamuud aadan waa aabbo ku nool degmada hodan gaar ahaan xerada siigaalo waxa uu ka mid yahay dadka ka faa'iidaysta wacyigelinta la xiriirta saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeesho deegaanka waxuu sooma u sheegay inuu ka bartay isbeddelku inuu weerari karo jawiga cimilada biyaha deegaanka bulshada iyo nolosha noolayaasha kale sida xayawaanada ku nool deegaanka sidoo kale waxa uu sheegay intii uu qaadanayay wacyigelinta inuu ka faa'iiday sida looga hortagi karo inay tahay in loo sii diyaargaroobo iyo in dhir badan lagu beero deegaanka si uu uga badbaado isbeddelka cimilada maxamuud waxa uu tilmaamay in markii hore uu ahaa xoolo dhaqato ku noolaa degmada luuqganaane ee gobolka gedo balse uu ka soo barakacay hal sano iyo bar ka hor markii abaar ka dhacday halkaasi ay gebi ahaanba ka baabi'isay xoolihii uu dhaqan jira oo gaarayay saddex tiro oo ari ah waxa uu sheegay intii uusan imaan xeradan uu ku noolaa nolol wanaagsan isagii carruurtiisana ay noloshooda ku tiirsaneyd qarashka ay ka helaan caanaha xoolaha ay dhaqdaan oo suuqa ay geen jireen waxa uu sheegay in markii xoolihii ay ka dhammaadeen uu go'aansaday in afar carruur ah oo uu dhalay iyo hooyadood uu keeno muqdisho si noloshooda ay usii wataan maadaama uusan haysan wax kale uu siiyo ilaa xiradaanna ay ku yimaadeen lacago qaarna uu soo deensaday halka inta kalena qaraabadiisa ay u soo uruurisay hadda waxa uu ka mid yahay dadka ka xoogsada suuqa weyn ee bakaaraha halkaasi uu ku iibiyo caanaha geela iyo lo-da oo uu ka soo qaato ganacsado kale kadibna uu ka raadsado lacago faa'iide ah oo uu ku biilo reerkiisa isbedelka cimiladu waa baran wallaahi waagi horumaaska ma aqoona erbaadiya iska ehine dadka guuraya oo kaamamka iska degaan iska ehine marka dhibaatooyinkaas anaga iska haysana haddana wallaahi isbedel zaa-id aragne wallaahi dee isbedel badan inuu jiro waxaan ku fahanay horta xiliyada hadda habeenkii camal qaboob zaa-ida dhaco xiliyada maalintiina qoraxda zaa-id waa wallaahi waagii horena isbedelkaas mana aqoonani heer guuraha iska ehine xoolaha iska dhaqdaan iska ehine marka hadda waxaan baranay deegaanka iyo dadka ku nool ee xayawaanaadka inuu saamaan ku yeelanaya isbedelka cimilada wallaahi wacyigelinta waxaan iska rajaynayn wakhti walba in loola badiyo wacyigelin fiican loola siiyo sidaan u baran lahayn waxyaaba kale waxaa jira qoysas kale oo ayagana ka faa'iidaystay intii ay socoto wacyigelinta maymuun cabdi abiikar waa hooyo haysata lix carruur ah waxay ka soo barakacday deegaanka buufow oo u dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ku lahayd beer aad u weyn oo iyada iyo qoyskeeda ay ku beeri jireen qudaarta noocyadeeda kala duwan kadibna ay u suuqgeyn jireen magaalada muqdisho waxay ka mid tahay dadka ka faa'iidaysta wacyigelinta saameynta cimilada uu ku yeesho deegaanka waxay tilmaamtay in markeedii hore aysan waxba ka ogeen isbeddelka cimilada iyo waxa laga wado iyo waxa uu yahay balse hadda ay wax badan ka baratay waxay sooma u sheegtay in hadda ay ku nooshahay xerada barakacyaasha tawakal ee degmada dayniile muddo shan bilood ah oo ay sheegtay inaysan haysan guri ay ka galaan ayaday carruurteeda cadceedda iyo dhaxanta sidoo kalena ay ku nool yihiin wixii ay ka hesho laba koombo oo loos ah oo ay dubto kadibna ay ku shubto baca yaryar oo ay u iibgeyso waddooyinka magaalada muqdisho intii ay qoraxda dhicinna ay u soo hoyato xerada ay ku nool yihiin oo aysan jirin wax gaadiid ah oo ay u raacdo maadaama ay wax badan isu jiraan halka ay ku iibiso looyska iyo xerada ay ku nooshahay waxay tilmaamtay inta aysan ka soo barakicin deegaankii ay ku nooleed ee buufow inay ku jirteen nolol aad u wanaagsan carruurteedana ay waxbarasho u haysteen balse sannadihii ugu dambeeyey ay dareemeen roob la-aan iyo inaysan xitaa biyo aysan haysan ay ku waraabiyaan beertooda maadaama xitaa uu qalalay webiga shabeelle oo ay beertooda ay ku dhoweyd marar badan oo isku dayeen ay u suurageli weysay inay helaan qarashaad ay ku soo iibsadaan motoor sidaasna ay ku awoodi waayeen inay sii wataan nolosha maadaama meesha ay ka baxday beertii ay noloshooda ku tiirsanayd iyo wax soo saarkeedii sidaasna ay u soo barakaceen si ay ugu noolaadaan duleedka magaalada muqdisho iyo xirooyinka ku yaala magaalka wax maka aqaan waxban saas mau aqaani beertayaa iska fali jira hadda beerta maadaama ee abaar nooga dhacday intaa iska imaaday muddo badanaa baahidaas isra nooleen ugu dambeyn looska inaa bartaa aa ii soo baxday looska hadda waa barti bannaankaasaa ku wareejiyaa subaxsaa u soo baxo ilmihii subaxsaa u soo tago habeenkaa u maadaa waa dhibannaha in lasoo caawiyo gurma degdega u baahnaan lahayn ilmihii xataa waxbarasha ma haystaan cabdikariin ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka wada wacyigelinta waxauu sooma u sheegay in ujeedka ay tahay sidii bulshada soomaaliyeed ay u fahamsiin lahaayeen isbeddelka cimilada iyo sida uu u saameynayo si ay uga fogaadaan maadaama dunida oo dhan uu ka jiro isbeddelka waxuuna sheegay inay la kulmeen dad badan balse intii ay ku jireen wacyigelinta ay ogaadeen in bulshada aysan badankeed waxba ka ogeen isbeddelka cimilada iyo saameynta noloshooda uu ku yeelan karo sidaa daraaddeedna ay go'aansadeen in bulshadooda ay garab istaagaan soo marka maadaama aan anagana cilmigan aan baranay muhiimadda koowaad waxaan saarna marka bal inaan bulshada aan ka wacyigelino yacni isbeddelka cimilada wuxuu yahay bulshada inta badan ma fahansano isbeddelka cimilada wuxuu yahay qaarkood haddaad yacni ka wacyigeliso oo aad dhahdo waxaa jira isbeddel cimilo waxay ku leeyihiin waa waalan tahay waxaa waaye waa ma fahansano waxaas laakiin mar walba waxaan dhahda u xiranna waxay tahay inaan yacni bulshada aan fahansiino cilmiga aan baranay oo haddadan waxaan bilownay inaan yacni dood cilmiyeedyo waxaas ku saabsan aan qabanno oo isbeddelka cimilada hadday ahaan lahayd abaaraha iyo fatahaadaha oo aan keenno dad waxaan yacni aqoon u leh si bulshada yacni wacyigooda aan kor ugu qaadno mahadsaned shukri intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee lagu gudbi karaa khilaafada siyaasadeed ee ka jira dalka ee la xiriira arrimaha doorashooyinka nala wadaag dhegaysta aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonnada idaacaddan mahadsanidin